Shan iyo toban ka mid ah saraakiisha ciidanka booliiska Somalilan ayaa magaalada Hargeysa loogu daafuray tababar la xiriira xuquuqda aadanaha. Tababarkan oo socon doona muddo shan maalmood ah ayaa waxaa ka qayb galay daafurkiisa hoggaanka tababarada ciidanka booliiska Somalilan, mas'uuliyiin ka socotay dowladda hoose ee Hargeysa, iyo xildhibaano. Guddoomiyaha arrimaha xuquuqul insaanka maamulka Somalilan, Cabdisamed Sacad, ayaa ka warbixiyay tababarka.
kulankeennani waxa weeye tababar muddo afar maalmood ah uu komishinku ugu talagalay in sare loogu qaado aqoonta ciidamada biliisku u leeyihiin arrimaha xuquuqul insaanka sidoo kale waa tababarka tababarayaasha oo loogu talagalay maanta shan iyo toban ka mid ah ciidamada biliiska oo ka kala socda gobollada dalka oo dhan in lagu tababaro arrimaha xuquuqda aadamaha si ay iyaguna usii tababaraan hadhow oo u gaadhsiiyaan aqoonta ciidamada gobollada jooga biliisku waxa weeye waa hay-adda ugu horeysa sharci fulinta ee mar walba ay tahay inay ilaaliso ilaalisana xuquuqda bulshada kala duwan sidoo kale waxaa maan ku qaadan doonaa afartan maalmood xidhiidhka ama sida iyo hanaanka quruxda badan ee loo xoojiyo xidhiidhka bulshada iyo bileyska iyadoo laga eegayo dhanka xuquuqda aadamaha iyo sidii ay isugu xidhmi lahaayeen ay u wada shaqayn lahaayeen bulshada iyo bileysku runtii hay-adaha sharci fulinta sharci fulinta oo dhan komishinku wuxuu siiyaa tababaro noocan oo kale ah oo kor loogu qaadayo arrimaha xuquuqda aadamaha hadday yihiin dhammaan hay-adaha kala duwan ee sida xer ilaalinta garsoorka bileyska asluubta ciidamada badda ciidamada immigrationka intaba ujeeddada uu komishinku ka leeyahayna waa xoojinta iyo kor u qaadidda aqoonta ay ciidamada kala duwan iyo hay-adaha kala duwan u leeyihiin arrimaha xuquuqda aadamaha Hoggaanka tababarada ciidanka booliiska Somalilan, Sareeye Guuta Cabdi Axmed Tiir, ayaa ka mahad celiyay isagoo saraakiisha kula dardaarmay inay si wanaagsan ula socdaan casharada.
runtii waxaa muhiim ah mar walba booliisku inuu ku dhex jiro bulshada maadaama uu booliisku bulshada ku dhex jirana in ay dee aqoontooda kor loogu qaado qaabkii ay u wada shaqayn lahaayeen iyagiyo booliisku waxaa muhiim noo ah maaha tababarkii koowaad ee halkan ama hay-adda xuquuqa in- insaanka qaranku ay qabato iyo hay-adda u n d b waa soo wax soo socday weeyaan halkanna waxaa lagu tababarayaa tababarayaal micnaha tababarayaashu waxa weeye iyagoo ka kala yimi gobollada dalka oo dhan saraakiishu inay tababaraan ciidanka booliiska ee gobollada ay joogaan si ay aqoontooda iyo xirfadooda ugu kordhiyaan bulshada ay la nool yihiinna ay xuquuqda aadamaha iyo la macaamilkooda kor ugu qaadaan Tababarkan ayaa door muhiim ah ka qaadan doona xiriirka iyo fahamka ka dhexeeya booliiska iyo bulshada.